gudoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo ena hogayaa dowlada hoose ee degmada iyo muddooyinkii dembe usiyo hano ku mid e howlwadeenada dowlada hoose ee kismaayo weliba wadana ololo nadaafadeed oo reedlanka dayactiro guud ahaan wadooyinkiiyo goobabiyo mareenadae suuqyada magaalada si lanku horseeda cudurada faafa waana lan ilaali bilicda iyo faydhowrka deegaanka gudoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo daacir xuseen abdi ayaa ku hadli meelaye hataa marahayta ololo nadaafadeed ee dowlada hoose iyo kuwada wadooyinka waxaan rabnaa halkan inaan kusoo gudbinaa fariin fariintaas oo ah barnaamijka magaalada ee la sameeyey biyomareenada biyomareenadu waxaad ogtihiin muhiimadda caafimaad muhiimadda bilicda magaalada inta muhiimadooda inoo leeyihiin waad garan kartaan markay biyuhu inoo fadhiisan jireen iyo hadda waxaa u dhexeeya waad garan kartaan dhiriijyada aan samaynay ee dowladda hoose ay samaysay waxaa la caadaystay in qashin lagu shubo dadka qashinka ku shubayana kow waxaa ka ageerashyada iyo meheradaha carwooyinka meheradaha cunnada kuwa shaaha iyo dhammaan meheradaha kusoo jeeda meelaha dhiriijyadu ay maraan waxaan rabnaa waxaad ogtihiin saaka olole inaan ku qaadnay ololahaasoo ay sameeyeen shaqaalo boqol ah oo ay degmadu leedahay iyo boqolaal lagu xoojiyey oo iskaa wax u qabsaa oo xaafadaha degmada kismaayo aanu ka keennay dhiriis walba in lagu jiro oo dadka mutadawiciinta iyo dadka shaqaalaha ee tabarta yar weliba waxa yar degmadu ay siiso ay ka shaqaynayaan wixii aad ku gurteen baanu ka soo saaraynaa dad mutadawiciin aana ka soo saaraya cidda muhiimadda koowaad u leeyahayna waa meheradaha kusoo jeeda oo biyaha uu ka qaadaya iyagii baana aasaya waxaan leenahay dadka meheradaha haysta ku soo jeeda biyomareenada meel kasta oo biyomareenkaasu maro qashinka aad ku shubaysaan ha laga daayo geerajyadu waxa ay ku shubahayaanee taayirada u horeeyaan ee wasakda olyada iyo wasakaha kale lamidku ay ka mid yihiin ee kaartoomadu ka mid yihiin biraha ay ka furfurtaan geerajyadu ha ka daayaan maqaaxyaha cunooyinkuna bulaacadda ay ku shubayaan ee urinaysa iyo kaartoomada raashinka ay ka furteen ay ku ridahayaan ha ka daayaan meheradaha carwooyinka ah iyo kuwa shidaalka gada ee iyaguna kusoo jeeda waxa ay ku shubayaan ha ka daayaan haddaad ka dayn weydaan meherad kasta oo aan horteeda dhirinijkii oo xabaalan ku aragno tallaabo sharciya oo ganaax iyo inay banneeyaan ah baa laga qaadayaa dhammaan dadweynaha reer kismaayo nadaafadda magaalada heerka ay nala marayso iyo sidaan ugu dagaalamayno waad ogtihiin waxaan leenahay nadaafadda caafimaadka bilicda quruxda wanaagga degmada kismaayo ee ay dowladda hoose iyadu hayso ha lagala shaqeeyo hana la joojiyo qashinka aada dhirinshyada ku guraysaan qashinka aada banaanka dhigaysaan dhagaxa aada hortuuraysaan laamiga iyo wadooyinkiina eed guryihiina uga dhigaysaan difaaca biyaha lagu shubayo laamiga dhammaan waxyaabaha qashinka laamiga aada ciidda ku rugaysaan ee aada guryaha ka dhex dhisanaysaan ha la joojiyo wardigniinta degmada qaata haddii aada qaadan weydaan wixii ka yimaada ee ciqaab ah ee ganaax ah ee tallaabo dowladeeda idinkaa mas-uuliyaddeeda qaadaya aada iyo aad baadnoo mahadsantihiin wabilahi towfiiq in la ilaaliya nadaafada degmada iyo deegaanada hooskooyo iyo maamulka kismaayaha waliba usa ka baaqay inay bulshadu ku wada shaqeeyaan guud ahaanba nadaafada